muuqaallo xilli habeen ah la duubay ayaa muujinaya dhac ay ciidan ka tirsan sirdoonka dowladda xabashida itoobiya u geysanayaan wiil dhallinyaro ah oo ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada jigjiga maleeshiyaadkan ayaa mararka qaar waxa ayba dil u geystaan dadka rayidka ah ee ay dhaca u geysanayaan halka qaarkoodna ay jirdil xooggan kula kacaan ciidanka xabashida oo keliya ma aha kuwa dhaca ka wada magaalada jigjiga ee waxaa sidoo kale dhibaatadan ku howlan qaar ka mid a maleeshiyaadka maamulka mustafa cagjar ee ay dowladda xabashida itoobiya ka dhisatay dhulka soomaali galbeed muuqaalka oo ah mid uu shucaac ka muuqdo ayaa waxaa sidoo kale laga arki karayaa rag wata mootobajaaj oo tiradooda ah saddex ruux islamarkaana garbaduub u qabanaya wiilkan kana qaadanaya wixii agab ah ee uu sitay dhibaatadan ayaa inta badan waxa ay haysataa xaafado badan oo ku yaala jigjiga ku dhowaad shan xaafad oo dhacda magaaladan ayaa ah kuwa lamagalaan oo ay dabinno u yeelaan islamarkaana ay ku xoogan yihiin kooxahan arrintan ayaa caqabad ku keentay dadka deegaanka iyadoo fiidkii kadib aysan shacabku awoodin inay u soo dukaamaystaan suuqyada haddaba hay-adaha sheegta sugidda amniga magaalada jigjiga ayaanan waxba ka qaban dilalka iyo dhaca hareeyey bulshada ku dhaqan mandiqadda iyadoo taa beddelkeeda argagax gelinaya dhalinta haweenka iyo duqowda ku nool magaaladaasi waxaana dhammaan xubnaha boolisku ay ku howlan yihiin dhibaataynta bulshadaas iyagoo si joogtaha u baaraya guryaha dadka deegaanka si kastaba xabashida itoobiya ayaa ciidankan u adeegsada beegsiga dhallinyarada iyadoo ku eedaynaysa inay qalqal amni darro ku keeni karaan itoobiya